الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سلام تأكدم صلاة دينتا سلطان كقود مقرضة صلاة دينتا كلا قدوميها بيلاها وارجع له وقاشا وحقردك شرفت بضن ee ka soo qayb galay madashan ee safarada dheer soo galay ee wakhtiga aada iyo aada u cidhiidhigaa u soo maray inay madasha nagala soo qayb galaan ee beesha shirweynaheeda ka soo qayb galaan beesha solomadow ee halkan shirku uga socday muddada tobanka casho ku dhow aada iyo aada baanu u salaamaynaa aad baanu u sharfaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib shurweynihii ay beesha solomado ku qabsatay degmadan qorilugud ee soconayay muddadii u dhaxaysay lixdii bisha lixaad laba kun iyo labaiyo toban ilaa maanta oo ay bishu tahay koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo labaiyo toban oo ay ka soo qayb galeen in ka badan laba boqol oo ergey oo ay ka soo qayb galeen dhammaan cuqaashii waxgaradkii iyo odayaashii iyo siyaasiyiintii beesha haldoorkoodii ama wixii waddanka joogay badidoodii ay ka soo qayb galeen oo ajandihiisu ahaa ugu weyni sidii loogaga arrisan lahaa ee xal looga gaadhi lahaa colaadan guud ahaan iyo gaar ahaan beeshaba muddada dheer haysatay ee u dhaxaysay beeshan iyo beelaha boohoodle u dhaxaysay ayaa waxa ka soo baxay shirkaa iyadoo oo ay maanta halka nala goobjoog yihiin beelweyntii ama beelihii habar jeclo iyo boqoradoodii iyo salaadoontoodii iyo waxgaradkoodiiba ay goobjoog ka yihiin waxa ka soo baxay baaqa aan halkan ka akhriyi doono oo ay beeshuna ama beelweyntuna si weyn noola qaadatay oo ay maanta goobjoog ka yihiin waxaa marka baaqa shirkaa ka soo baxay uu yahay koow in jiritaanka iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan ay tahay lama taabtaan laba in beeshu ay si buuxda u taageersan tahay xukuumadda somalilan saddex in beeshu ay baaq nabadeed u jeediso beelaha ay walaalaha iyo ood wadaagta yihiin ee reer buuhoodle in beeshu laga bilaabo maanta ooy taariikhdu tahay koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo labaiyo toban ay nabadgelyo buuxda siinayso naf iyo maalba naf iyo maalba beesha ay dhibaatadu ka dhex dhacday ee reer buuhoodle qodobka ugu dambeeya ee beeshu ay go'aamadeeda ka soo saartay beeshu waxay xaqiiqsatay in degaamada beeshu uu dibudhac weyne ka soo gaadhay ee saamaynta ay ku yeelatay colaaddu sidaa awgeed ay ugu baaqayso xukuumadda iyo hay-adaha samafalkaba in gurmad laga sameeyo degaamadan qorlugu ama galbeedka buuhoodle ee guud ahaanba shirweynaha baaqii ka soo baxay intaasuu ahaa waxaan ku wareejin doonaa guddoomiye ku-xigeenkii shirweynaha oo isaguna faahfaahin raacin doona
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله marka hore waxaan salaamayaa shirweynahan kasoo qaybgalayaasha shirkan oo ah salaadiinta waqaasha siyaasiyiinta waxgaradka iyo waayeelka kale ee beelaha habar jeclo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan u dhaafayaa iyadoo magacayga la yidhahdo xasan cabdilaahi waan ka booday markii hore eh
dhaqdhaqaaqa nabadeed ee aanu ka soo saarnay shirweynaha iyagan oo muddo socday siduu sheegay shir guddoonku waxaannu u jeedinaynaa annagoo ah degaanka qurulugud ee beelaha solomadow baaqaa nabadeed oo ay nugu weheliyaan beelaha habar jeclo dhammaan ay nugu weheliyaan waxgaradkii iyo salaadiintii beelaha habar jeclona ay fadhiyaan waxaannu u jeedinaynaa baaqaa beesha buuhoodle beelaha buuhoodle ee aanu walaalaha nahay deriska nahay dhaleeyada nahay ood wadaagta nahay wax fara badan oo dhaqana oo aan la soo koobi karin ay naga dhexeeyaan sidaa daraaddeed waxaannu baaqaa ku soo dhowaynaynaa nabadeed beeshaa inay aqbalaan oo ku soo dhowaadaan oo ay colaaddii halkaa taagnay nabad lagu bedelo oo walaalnimo lagu bedelo oo wanaag lagu bedelo ayaannu ku baaqaynaa waxaan kale oo aan intaa ku darayaa baaqaas marka u horraysa siduu guddoomiyuhu sheegay beelaha dhibaatadu ayna dhex martay in naf iyo maalba nabadgelyo nalaga helayo maanta oo ay tahay bishu koob iyo labaatankii koob iyo tobankii bishii lixaad laba kun iyo laba iyo tobanka aanu nabadgelinaynaa beelaha naf iyo maalba ilaahayna waxaannu ka baryaynaa nabadgelyadaa inuu ilaahay noo aqbalo oo uu noo doodadejiyo oo naftooda iyo maalkoodba waa naga xaaraane ilaahay uu naga nabadgeliyo ayaan ilaahay ka baryayaa ilaahay taasaan ka baryayaa waxaan ku gebagebaynayaa hadalkayga baaqaa nabadeed baannu idiin jeedinaynaa aad iyo aadna waa waa ugu celcelinaynaa shirweynuhu waa salaaman yahay calaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad u salaamayaa salaadiinta oo hogaaminaya suldaanka guud madaxda kale ee sharafta leh cuqaasha beelaha habajecla halkan fadhiya waxgaradka iyo aqoon-yahanka halkan fadhiya intaba waan salaamayaa waxaan kaloo aad iyo aad u salaamayaa beesha anigu aan ka midka ahay ee sida qiimaha iyo qaayaha leh u soo celaamisay hawlihii laga doonayey ama laga rabay ama dantoodu sidii ay ahaydba aad iyo aad tay u lafaguleen maanta ku soo ururiyey qodobada aad maqlaysaan waxaan leeyahay qodobadaa imika halkaa laga yeedhiyey ma aha qaar loogu talagalay in t v-ga uun laga soo daayo ee waa qaar naga dhab ah waa qaar naga niyad ah waa qaar aanu dabagelayno waa qaar aanu dhammaystirayno oo ah habar jeclana nagu ogaanayso ummaddii reer somalilan iyo geelkan hoostiisa hore aan ugu kulanayna ay nagu ogaanayaan markaa kabacdi waxaan leeyahay anigu anigoo ah xildhibaankii reerka ama yacniga faamiligan halkan maanta qodobada ka soo jeediyey waxa aan aad iyo aad u jeclaan lahaa in xildhibaankii ila midka ahaa ee beesha aan walaala nahay ee dhibaataduna dhex martay in haddii qaabka aan uga shaqaynayo nabadgelyada ama aan uga shaqaynayo dadkayga ama aan u dhex joogo ama aan nabadda wadamada u hayo in ay iyaguna u hayaan oo ay ka shaqeeyaan baan jeclaan lahaa xildhibaanada ila midka ah ee golaha ila fadhiya hadalka badin maayo waxaan aad iyo aad u tahgiidayaa oo aan dadkayga iyo dalkaygaba ugu sheegaya dowladdaydaba in aanu diyaar u nahay nabadda wanaagsan ee aanu ku baaqnay ilaa xad oo aanu dhammaystirayno weliba waa mahadsantihiin
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsanyahay xildhibaan xaruun sidoo kale waxaan ku soo dhaweynayaa maalam maxamed roob awansalaame in lagu yidhaahdo falaka fadlaada
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آن شركة شرف تلي مضحية مجبا صلاح الدين لما الدين بلداتي يال أقال مضحية مجبا مهد بانون نقياه شركة شرف تلي يقولها كوين وحن كل حجنية ومهد لبادون نقياه ilaahayganna abuurtay ilaahayganna abuurtay marka hore ee naftana geliyey ee naga qaban doona ee gaal iyo muslim markuu kala saaray muslim naga dhigay ilaahay baan ugu mahadnaqayaa taana mahadda saddexaad waxaan la naqayaa dowladda sharaftae iyaduna maanta ee xagga nagu hogaamisa ee magaceeda somalilan la yidhaaho ee nabadgelyada ku dhaqaysa dalkeeda iyo dadkeeda wax allaaliya wixii ogol iyo wax mucaarad ku aba mid walba ka raallia ee dusha weyn u leh ee aragtida wanaagsan u leh ee ururinta u leh taana ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inay hoggaanka sidaa u sii hayso ilaahna ku barbargalo ereygaana taasaanu dhaafaya tan nabadgelyada waxaan ka leedahay waxba kama ceedhnaa sidii odayaashii hore u sheegeen majeerteenku markay damceen inay hadalka ururiyaan waxay dhahaan halkii hebel ka qaadaan ka qaaday halkuu dhigayna waan dhigay waa markay damceen inay ururiyaan waxa weeye min walba kelmadda dhaxalkaa ee uu dhulka kaga tago ha dhinto hase noolaadee halhays bay leedahay madaxweynihii maxamed siyaad barre ee mar arlada ka madaxda ahaa wuxuu ka tegey murti weyn kelmad odhanaysa colaadi wiil bay dishaaye wiil ma dhasho ninkii aqoon lowsaa waad u garanaysaa nin allaaliya ninkays idhaahdaa ka daba tag waxbaa kaa maqane aakhire iyo adduunka midna nafu yeelan mayso aakhire iyo adduunka midna nafu yeelan mayso colaad waxaa ka nabadgala oo aakhirana kaga nabadgala iftiinkana kaga nabadgala munaafiqnimana kaga nabadgala ninka uurkiisa bukdiga ka saara ee adinkiisa islaamka ka nabadgeliya ee wixii dhibaa biyo ku shuba ee kaa fadhiista kaasaa ka nabadgala aakhirana ka nabadgala adduunyadana ka nabadgala waxaanu leenahay cid allaaliya haddii beeshaa magaca solomadow la yidhaaho horta cid kasta waxaanu ugu baaqaynaa oo hareeraha ah oo ehelah oo dawlada inay naga nabad nabadgelyo inaannu siinayno oo ugu seexanayno oo ugu soo toosayno cid allaaliya cid kasta gaar ahaan beesha aanu dariska nahay ee dhibtu nagu kala dhacday ee reer buu ahoodle gaar ahaan waxaanu u sii fidinaynaa nabadgelyo gaara waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo dhammaystiran waxaanu ka dhaadhicinaynaa haddii dhibi socoto oo hir gasho hurda ma jirayso oo daaq ma jirayo oo dhul sheegta ma jirayo oo baarax nabadeed ma jirayo waxaanu leenahay walaalayaal ninkii aqoon looba sida aanu u arkayno noola arag ninkii aqoon looba sidaanu u arkayno noola arag waxaanu ku soo ururinay annagu oo aragtidayadii aanu dhan walba haddaannu iska taagnay waxaanu ku soo ururinay wax la yidhaaho nabadgelyo soo dhowayn wada noolaansho sidii aynu ahaan jirray dariskeenii iyo daweenkeennii walaaltinimadeennii idinna ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu ilaahay idin tuso assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim iminka waxaan kusoo dhaweynayaa cabdi maxamed sheekh بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد marka hore waxaan aad iyo aad u salaamayaa shirweynahan madax dhaqameedada magac nooc walba leh salaadiin boqorro cuqaal culimo shirweynaha dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib anugu halkan waxaan ugu soo kacay sidii hore loo sheegay shirweynahan soconayay ilaa bishii lixaad shanteedii ilaa maanta oo ay koob iyo toban tahay sidaa go'aammada loo soo sheegay go'aammada ka soo baxay oo ay lambar kow ka yahay nabadgeliyo dhammaan beelaha somalilan loogu baaqayo ayaan halkan ugu soo kacay gaar ahaan waxaannu nabadgelyo gaara ugu baaqaynaa aniga oo ku hadlayaa afkii habar jecelo oo ku hadlayaa afkii beesha solomadow beelaha solomadow ama beelaha habar jecelo dhammaan ku hadlaya afkoodii waxaan waxaan ugu baaqaynaa nabadgeliyo walaaladaya nabadgelyaannu ugu baaqaynaa iyadoo magacaygu yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ama la ii yaqaano cabdi maxamed shide reer buuhodlena aanu aad isu wada naqaano halkan walaalada igu baaqayaa nabadgelyo nabadgelyo ayaan walaalka walaaladayna ugu baaqaynaa waxaan leenahay allaha idin allaha idin waafajiyo idinkana allaha idin tuso sidaa nabadgelyada aanu u aragnay reer buuhodle walaaladayada reer buuhodle waxaanu leenahay idinkana ilaahay ha idin tuso oo ilaahay ha idinka soo hadeeyo colaada allah idinka soo hadeeyo dhammaanteen ba allahayna kasoo annaga ilaahay waa naga soo hadeeye idinkana allah idinka soo hadeeyaanu leenahay balaayo wax la doono maaha ama laga daba tago ninkii la yidhi walaalkii baa dhintay oo dabadeedna markaasuu is yidhi u aardoon tag markaasuu arkay iyadoo si xun wax ugu dhacayaanoo wuxuu yidhi war allahuma naxariista soo annaga nala ku daree runtii colaaddu waa nooca markaad istaaho ka daba tag hebel baa lagaa dilay adiga oo lagugu daraa uunbaa ku xigta markaa hadalka anigu waxaan ku soo ururinayaa raggii horaa dhameeyey waxaan ku soo ururinayaa walaalada iyo nabadgelyaanu ugu baaqaynaa nabadgelyaanu ugu baaqaynaa nabadgelyaanu ugu baaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
bismillahi raxmaan raxiim inkana waxaan kusoo ogenayaa shiirka caaqilcalaana furinka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وحان مركب وليس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علماء يسول الدين يوح قرب dadka meesha jooga ee malashin jooga salaanta islaamkaan ku salaamayaa afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aankaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu waxaan kaloo ugu horreeya hadalkayga ku furayaa anigu waxaan ahay cali caadan affuran leh jiif caaqilkii beesha solomadow waxaan u dhaafayaa uga gudbayaa ilaahay baa mahad leh mahad ilaahay baa leh waxa aan leeyahay waa nabad waa nabad waa nabad waxaan u sheegayaa dadka reer somalilan meel kastaba ha joogee mucaarid iyo muxaafid midkastaba ha ahaadee inaannu hayno aniga oo ku hadlaya afkii beesha solomadow waxaannu u sheegaynaa nabadgelyo aan shuruud lahayn walaalayaal oo naga qaato waxaan uga gudbayaa wixii dhintay way dhinteen wixii dhacayna way dhaceen aana qofteeba barkeed la qabaya naga qaata waxaan kaloo ku sii darayaa ilaahayna markhaataanu uga dhigaynaa ummadda reer soomalilayna markhaataanu uga dhigaynaa inaannu nabad harena tii horena qaadanay tii dambena qaadanay maantana doonayno islaamka ilaahayna nabad waxaan uga dhigaynaa markhaatiina waxaan u sii dhaafayaa dowladda somalilan dowladda somalilan waxaan ka codsanayaa inay walaaladayana nabad ka doonaan siday uga doonayeen annaguna nabad shuruudla baanu u haynaa waxaan ka sii codsanayaa beelahan qorilugud galbeedka buuhoodle dayac badan bay qabaan inay dowladda iyo hay-aduhu hoos u eegaan waxaanu ka codsanaynaa dowladda sare iyo hay-adaha inay hoos u eegaan dayac nagu biiray baanu qabnaaye waxaan ku soo ururinayaa beelaha habar jeclo waxa aanu idin leenaha oo idin faraynaa walaalayaalow idinkuna nala doona annaguna waa doonaynaaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xamuud maxamed jaamac gudoomiyaha guud ee beelaha habar jeclo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم shirku waa salaamin yahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaa farxad noo ah iyadoo halka kan aanu goobjoogayaal ka nahay abar jeclo inteedii kale beelaha sooramadow ee qorolugud ku shirsan iyadoo talada la kala qaadanayay wakhti badan gaar ahaan iyagu ay u soo shireen waxaanu somalilan iyo habar jeclo iyo beelaha somalilan iyo walaalaha iyaga dhulbahantaba ugu bishaaraynaynaa in dhinacan habar jeclo wixii colaad la odhan jiray ay iska taageen oo maanta oo bishu koob iyo toban tahay sidii aa maqlayseen ee cuqaasha iyo shirguddoonka beelaha soolmadooba soo jeediyeen cid kaloo ilaabar jeclo oo ay isxagxaganayeen ma jirin ay maanta naf iyo maal ammaan tahay meeshay doonaanna ay soo mari karaan horta taasi waa naga bishaaro halkanna waxaa fadhiya oo arrintaa markhaati ka ah salaadiintii habar jeclo oo dhan suldaantii guud ku jiro guddigii habar jeclo cuqaashii waxgaradkii intaasuna iyo culamaaudiinku markhaati ahaan ayay madasha u joogaan saxaafaduna markhaati maqal iyo muuqaal bale ayay halkan ka tahay intaa haddaan wax ku darno dadkanu waa dhibaataysan yihiin labada dhinacba sida caaqilada qaar ay ka dhawaajiyeen saaka halkan waynu ku ducaynayo durba waxaynu ku ducaynay qaar baa halka maraya horta beesha soolmadooba aftiisaanu idinku dhiibi doonaa mikrfoonka oo mucaawanooyin iyo wixii laga hadlayay rag baaba dee inoogu soo galayinka waxaanu ka codsanaynaa sidaana aanu ku wargelinayn dowladda iyo ciidamada iyo dadweynaha oo dhammi inay ku wada shaqeeyaan sidii ay nabaddaasi u hirgeli lahayd dhinacayaga kale ee dhulmaanta ee walaalaha ee na maqlaya ee noo muuqda ee aan naga fogayna ilaahay inuu garantiiyo oo horta dadka nabaddii lagu soo celiyo oo sidii laysu dhex maro ayaanu ku soo dhoweynaynaa iyaga dowladda iyo hay-adaha faraha badan ee waddanka wareegaalista ee yidhaahaa nabaddaanu ka shaqaynaana ha muuqdeen baanu maraa hoostay maraan ee nabadda ha nagala shaqeeyaan inta ka dhiman sidii loo hirgelin lahaa dowladduna dhinaceeda ha ka soo diyaargabo hay-adaha ku shaqalana ha ku wargeliso inay la shaqeeyaan guddiga reeraha ka socda ee raba nabadda inay dhammaystiraan labada dhinacba siyaasiyiinta dhinaca kale ee dhulbahanta ee walaalahayo ee dabadda jooga ee siyaasiyiinta ah waxaanu leenahay waar dadka halkanay wada yaaliinoo biyahay wada cabbeen oceel bay ka wada cabbaan colaadda dibadda laga soo afuufaya dadka halkan dega waxbama tarto waxay u soo kordhinaysaana ma jirto waxay disho waxaan ahayn lagu soo kordhinaysaa ma jirto bal idinku gaalada iyo yurub iyo maraykan iyo meesha ad doonaysaan qabtoo annagu waxaanu taagannahay ceelasha dushoodii waxaanu leenahay waar dadka u kaadiya midaan xabaddu soo gaarayn oo baasaboorda sito oo maalintuu halkan rabshadda ka dido ka duulayo dadka ha u talina dadku biyahooda ha wada cabbeen waxa ay soo ahaayeen ha lagu soo celin biyihii iyo daaqiina waa sidii waxaan si gaara hoosta uga calaamadinayna maanta laga bilaabo sidaa maykarafoonada ka maqlayseen naf iyo maal waa nabad meel allaale meesha habar jeclo digto way mari karaan beesha dhudhan iyagoo ammaan intaasaan ku bishaaranaa imankana waxaa kaa u markhaatiya salaadintii awar jecel oo dhan wax yar mooyaane halkan ay fadhiyaan iyagana afkooda ayaa ka maqal doonta
boqor maxamuud cali carab
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي أين كبغنو ووح لإصفروا أمدي هوري أمد نبا واجب كوين لإصفروا التقوى إلهي إلهي التقوى دي سأل الله نمامنو iyadoo dadka maanta halkan fadhiya ay taa'ibin yihiinoo dadka isoogu yimi wanaag in laga shaqeeyo oo dhiig binu aadam la badbaadiye ay tahay haddana waa mar walba in laysfaro ilaahay ha laga boqo waxaanu hadalka intaa u dhaafayaa baaqii waa maqlaseen beesha suulamadu beelahaas ay soo jeediyeen ee nabadgelyada ahaa haddii aanu habar jeclanahay dhammaan waanu la qaadanay dowladdana waxaan ka codsanaynaa iyo ciidamada isu socodka inay fudaydiyaan oo nabadgelyada xil culus iska saaraan oo kaalinta dowladnimo ka qaataan oo dadkii walaalaha waan hubaa in laysu baholyoobayo oo laysu imanayo oo laysdhex marayo inay kaalintooda ka qaataan qofkii caqli xun le ay tallaabadeeda ka qaadaan iyagana taasaan dowlad ahaan ka codsanayaa dhammaantay baan ka codsanaynaa wax kaloo dee hadaloo aan ku darayaa ma jiro inuu mowqifkaas mowqif go-an oo beeluhu isla qaateen oo beesha solomadow lala qaatay oo aabba ku noqotay haddii iyaga wax laga tirsanayay iyo haddii iyaga cabsi laga qabay iyo wix kastaoo iyaga ka maqnaaba in arrinkaa ay iyagu soo gaadheen lala qaatay lamid lala yahay dhinaca kalena waxaan ka rajaynayaa sidaasoo kaleeta inay u qaataan oo nabadgeliyo ay ku howlgalaan oo isbisleeyaan oo isjilciyaan oo sida halkan rag ooga shaqeeyey wixii rag ka shaqeeyaa waa suuro galaan ilaahay aqbalaa in nabadda laga shaqeeyo oo la bisleeyo ayaan ka codsanayaa iyada oo garaadadii badi iyo siyaasiyiintii in badan ay dalka dabadiisa ku maqan tahay halkan inta ka dhowna ay tahay beelweyntii ay tahay haddana rag wal oo joogaba iyagay haysataa taladu iyagay haysataa waxaan ka codsanayaa ku celcelinayaa inay nabadda ka shaqeeyaan walaalayaaloo nabadda ka shaqeeya nabadda aad aragtaana cuqaashu ka hadlasay ee beesha solomado jilibjilib iyo oday oday laysu kiciyey sidaasoo kaleeto in laga shaqeeyo nabadii oo la bisleeyo insha allahu biidnillaahi alkariim markii baaqaqeedu sidan oo kale isu daboolaan ee bisaylkeeda ay yeelato kollay gogasha annakaa markaa dee nabadda annakaa ballan qaadnay anigoo ku rajo weyn iyadoo laga tashan doono cidda baaqa nabadeed beeshan soo jeeda inay gogashuna noqon doonto anigoo ku rajo weynaanse waxba hadda caddaan meel la dhigin oo ay markhaati u noqon doonto inay nabaddu bisisha ay markhaati u noqon doonto nabadda marka laga shakisan halka laga shakisan yahay waa laga durkiyaa halkan maanta shaki ka jiraa ma jiro guri gobeed baan joognaa guri nabad laga goostaan joognaa dhiroonta iyo hadhaca iyo waa aragtaan quruxda muuqanaysa iyadoo ay bisaylku sidaa uu yahay dhinacaana ha ka bislaato ha lagu talagalo howlgal innakuna wixii inugu beegnaa baan qabsanaynaa muddadeeda iyo wakhtigeeda iyo meesheedana markaasaynu isla magacaabi doonnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جواسكور سيهي وعن كما غيرنا نبدا هراء أي لوضوء هذلي وعن لغا هذلي بيشي سلمدو هالك كشريسي لكن دمنا أنا خلاص قال لي وعن لغا هذلي waan ugu baaqaynaa walaalahayo reer buuhoodle haddii ilahay ka dhigo inayna nala qaataan waxaa kale oo aan intaa kusii darayaa anigu waxaan jeclahay waana waa baaqii koowaad barbilow baynu imika joognaa marka ay noqonayso in dadkii wax isku dhintay laysku soo dhex daynayo waa inay ka soo fushaabaan qaba anigu qoysaskii ama reeri beelihii istilku uu dhex galay markaasay suuragal tahay oo amniga la damaano qaadi karayaa markaa taasna qoladiinaas ayaanu ka sugaynaa xilliga ay haboonaato xilliga ay haboonaato uun baana anigu u arkayaa inay tahay inay munaasib ku tahay in markaa hawshaas dadka la isku fasaxo waayo dadku dhibaato badan baa jirta waxyaabo badan baa kala gaadhay dadku waa dhibayo colad baa u dhaxaysa laakiin waxaan rajaynayaa inaanay wakhti badan inagu qaadan oo ilaahay subxaana wa tacaala inoo fudeeyo taana halkaasaynu u daynaynaa marka kelmaddaasaan ku dhaafaya suaalka guud baan uga baxaya waxaan imikana ku soo dhawaynayaa
سلطان الجنود والمراء والجنو سلطان عبد الله سلطان علي موسى ولدو شركا آنه ومبقى بحنين ونوغو القرار شركا سمطيس سلطان سلطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن ترد تنذر لقوا قاتش ربو ولا قادر إذك يا آخر ترنا فعيصة سلام وعم شيدين يا نهرنق إلهي وعم شيدين إلهي ونسمر دليل شركة شرف طلعنا ونسمر العظيم إلهي وعم نهار ونخيا بقادر يكلك علمنا إذا الشرف من رسول يا بيش سمدنا يسوى على بشي شركا وبدل لو تبدين إلى بدع إلى بدل محبين وكشفين السيس وإياه وعرفتين نرد إنان كمار بكتاكين إن إدخل قدر إليه إدخل تنسي واجبتا لكن iyagu iskuod intay isu maamuleen u sugay gartay xaalka kalinta lagu jiro inay muqadu ka wanaagsantahay iyagana mahadiyo sharafkaa siinayaa annagu waxaa aanu ayidnay beesha saamuul shirkaa ay qabsatay ee muqadaha iyada lagu fadhiday way noogu yidhaahdeen وهذا وحي أهل بنا لا يضع وعسى شركة يقوى مكسر بحاله ومدينة وأن الوقع هذا سيدي أيون تجين بأن الوقع هذا وحن وأنه باقينا أيدينا وقبضا أي كسر سارين شركة يدولا مؤيدين وأنا كل عسلين waxaa kaloon ku yar korninaya anigu dhawaaqyo badanoo nabadeed baa xagga ka socda gurgudo la dhigayaa ka socda in badan baa hadalka nabadda aanu wadnay ilaahay waxaan ka baryayaa sigu annaga noo tusay nabadda macaankeeda iyo wanaaggeeda ma kala maarno leh reer buu hellada inuu tuso ilaahay baan ka baryayaa iyagana waxaan ka filayaa haddaanu qayradii dayn weyne oo ilaa madaxweyne ilaa beel intaa ku qayrinayna gobol iyo nabad waa garanayaan iyaguba nabadu macaanka leedahay iyagana waxaan ku rajo weynahay waxa aanu ka hadhi weynay waa u wada baahannahay in iyaguna ay badidoodu gataan wax garanayo badan waa leeyihiin laakiin inay isku raacaan oo ilaahay qalbigeeyaga iyo kooda burcad isu baryaanbu ilaahay ka baryayna waxaanu leenahay salaadiintayadii waa dhannahay sulamadow go-aanka ay qaadatay ee iyadu ka shirtay ee bislaysay ee aan cidi ka maqnayn waxay annaga noogu yeedheen naa eega bal in wax ka qabyo yihiin iyan kale iyo inuu cuntanayo waa la saxeexday yaa waa go-aanay horta iyadu salmadu qaadatae bal maanta kahorow baaqu annagu buu ahaan jiray maanta reerkii aysayseen baa dee nabadii ku baaqay oo qaatay waxayna tahay halkii aad doonayseen inay tahay baaqan maanta yaa reer buu wadnaa daatiin annaguna waa ku ayadaynaa isku mid baanaanu nahay waxaa iminka nabadaanu u jeedinaynaa waa buloodla dhulbaanta bulooda ahaa yaa dhulbaanta dad badan oo aanu nabad nahay oo biyaha wada cabiyo oo wanaag iyo sharafsadho ka dhexaysaa waa jirtaa idinkana sharaf iyo wanaag waa inaga dhexeeyaaye waxoogaa looba la yar walaaqay baa ina dhex bartay waxaanu ilaahay ka baryaynaa in ilaahay waxaa wanaagsan aanu doonayno idinkana qalbigiina geliyo inta wada idinka ahee badanna intiina kale ku garato kin waxaan leeyahay ilahan kale samafalka iyo dowladaba dhulkanu dan waa dhil dagaal ka dhacay oo idinbanu afjeeni dee iminka nabad haddii lagu baaqay yaa dee sidii loo baanan lahaa dalka iyo dadka joogaba sidii loo baanan lahaa baa idinla gudban baanu dowladda leena annaguna markaanu halka joogno annagaa idinka wakiilaho dee wixii aanu idhaahno haddii waxba ka soo bixi waayaan dee idin hadhow dheg noo dhigi mayso oo idinkaaba idiin dabataya annagaba ilaa haddii idinka markaa naga maqantiin idinkaanu iska kindhignaado annagaa idinka wakiila dee wixii aanu ballan qaadno haddii wax ka soo bixi waayaan dee hargeysu baynu isugu badaynaa hadalkeenu dhaafi maayo hargeysa waxaanu leenahay nimankaas nabadii dhidibaday u aaseen tii aynu doonaynay bay dhaliyeen hay-adaha iyo idinkuna idinkaa sharkumaay dee qorulugud iyo soolayaashiisa bay sidii aan uxu tari lahaydeen idinkay idin jirtaa iyo buuhoodnaba buuhoodnana nabadda waa nala qaadanayaa insha allahu dhawaaqoodii baanu sugaynaa buuhoodna waxaanu ka sugaynaa dhawaaqa iyagaa keenan buu ahaa waa mahadsantihiin anigu hadalka intaas baan kaga baxayaa waa salaamatiin
bismillahi raxmaan raxiim shirku waa inoo xidhan yahay waxaa inoo xidhay sudaankii guud sudaan cabdilaahi sudaan cali muuse